asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiin fayla kulanto fayle saaxiibayaal meel walbo isroogtaha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo wakhtiyadan oo kalanku baratan idaacadda warsan ee beledkan baydhabo markili kureeba hamiignamaada jamaadaha sabtada hooyadaasa dhugunsidayaal hamiignama ehedew isnigniyaha galayta taarikdaniya kabeeganta labaatan i kowta abriil sanadkan labada kun iyo toban iyo sagaalka qodobada barnaamijka kulanka warsan ownimaadan una siin kahayna ay siina dheega doontaan haddii ilaahay uu seer weliba ku mid eh guddiga bajaajleyda gobolka baay yaa weliba iyo kugayla dhaamiyahayaana tookada lansuubi bajaajyada ka dhashagaysado magaalada baydhabo ee lanshalsaari kalarada iyo shalleeyin welina guddigiiyo sheegayna in dhibaato weyn iyo ku qobaan dhallinyarada wadaasa bajaajta oo markaasi ninshal basnayna tookada gudoomiyaga bajaajleyda gobolka baay oo idaacadda warsan waraysi lawaalati weliba uu safareen adagan diray dhallinyaradaasa maalinta iyo shagadan lahayna bajaajta tiitiyo ka dhowdaayan magaalada baydhabo barnaamijka kulanka warsan ayaa dhugunsadayaal xasenka gudbii doogna gudoomiyaha arrimogaasi arrimo kale ku hadalow kaasoo kale qodobada barnaamijka uu ku dhiibku ah haddii ilaahay uusar weliba ku mid ah madaxweynaga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya hadal kulul geekuusu ku jeedii shirweynagii anfurum ee culammada soomaaliyeed weliba hadalka kiijay uuse ka adkaayay in faragelin siyaasadeed dartiya iyo dowladda soomaaliya ansuri muwaysanta taasna uuse sheegay iniyo unku digaayaan siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo weliba dhammaan madaxda maamul goboleedyada in iyo lukuweeladan burburka dowladda soomaaliya madaxweyne farmaajo oo khudbad dheer ku horjeedii mas-uuliintii kuga iibgali shirkaas barnaamijka kulanku warsan iyo dhugunsidayaal hasin ka gudbiya doogna gudoomiyaga maamulka gobolka banaadir na weliba uuse ku hadalay in qaraxyada magaalada muqdisho ku dhiyow iyo shileediyo sabab ninghayna ama lanka eeday korna al-shabaab ah useoona tilmaamay in qaraxyada dhiyow ama weerarada dhiyow gaaryo iyo ku dambooyaan siyaasiyiinka dhanool magaalada muqdisho gudoomiyaga gobolka arrimogaas oo usu ku hadalo kulanku warsanaya dhugunsidayaal hasinka gudbiyi doona madaxweynaha maamulka somalilan oo maalmooga lahandhaafay safarshaga karoogii dalka imaaraadka carabta weliba uuse geekariidanka nagday magaalada hargeysa madaxweynaga oo kulamaha laqaadadii mas-uuliyiinta dalka imaaraadka carabta weliba usa ku hadalay in muhiim yeeta in laku wada shageeya horumarada geeska afrika saas oo kalena usa arrimo kale ku hadalay wasiirka arrimaha dibadda somalilan oo ku warbiyow safarka madaxweynaga barnaamijka kulanku warsanya dhugunsidayaal lasinka gudbiyi doona dhinaga kale ah qodobada saas oo kale barnaamijka uu ka geefku ee weliba nagda doonta wasiirka wasaaradda walbarashada dowladda federaalk soomaaliya oo dhowaan sheegay in maamulka puntland iyo markaasi caqabad ka yihiin walbarashada soomaaliya iyo weliba imtixaanaadka hadareera ee dhowaan bilaabda doonaan puntland oo arrimogaasiyaana kugayla dhaamidi saasoo kalena iyo sheegeen iniyo dhiibunkuhayna imtixaanaadka dowladda federaalk soomaaliya iyo gaada doonta weliba wasiir cabdulaahi goodax barre mar kala usu warbaahinta la hadalay uuse sheegay in raaligelin usu ku biyow arrimogaas saas oo kalena puntland uuse ka tilmaamay in puntland iyo dhiibwiinku ku jarta dhinaga walbarashada soomaaliya barnaamijka kulanku warsanya dhugunsideel hasinka gudbi doono wasiir goodax barre oo arrimogaas ku hadalow qodobadaas iyo qodobo kale oo ka jiraan waliga kuwaya guda dalka soomaaliya ayaana dhugunsida doontaan dhegaystayaal barnaamijka waliba hasaare waana siina dareersi hayaan oo cabdulaahi nuur aadan jaciilow eh farsamada maxamuud yaruw markale iyo kulanka warsa waayahay dhugunsadayaal hamiin fayla ayaa mar kale hawdaysan kulanaa idaacadda warsan ee baydhabiyan oo dhugunsida hegtaan aalado life streamka s w iyo f m-ka mawjadiis usey siyaasiya dhibisan lama magahartis yanoor dareertan qodobkan horeeya ee kulanka ooka weliba usanagadeeya gaadiidka langordow bajaajyada ee magaalada baydhabo ka dhashageeyow oo tiradiyo maalinba maalinta ku damboyta tiradiyo ciidan badadahayta weliba markaasa lansuubiyay tooka iyo ungalaayaan maalinta iyo shageeyayaan welina tookadaas la suubiyey iyo sabab agnagatay in dhallinyaro badan oo bajaajley ee iyo nolol maalmeedka kiijo ku helaan gudo baydhaba haddaba weliba jare bajaajyadaas tookada lansuubi in iyo markaasa in markaasa waxaanu ku mid ee dhalinyarada dhallinyarada bajaajta wadow iyo tooka ninshalba iyo ninshalbasnayna tookadaas oo maalin waliba la argow in bajaaj tookadii aan hayna gudo baydhabo isku dharowrasa haddaba gudoomiyaga guddiga gudoomiyaga bajaajleyda gobolka baay maxamed nuur oo idaacadda warsan arrimogaas waraysi kuluweelati weliba usafareen adag indiray dhallinyaradaas aw amiirta nin hogaansanna in tillaabo adag iyo ku qaadan doonaan saas oo kalena ganaaxay oo mutaysada doonaan waa kuwa maxmed nuur oore moogaas ku waramo
magacii waa leeday maxamed nuur cali oo ku magacdheer maxamed wariir
waana ee gudoomiyaha amiga gudoomiyaha bajaajyada gobolka baay waayahay gudoomiyaha bajaajyada gobolka baay maxamed nuur meba ku wareysada doona geedka xaalado gaadiidkan gordo bajaajdayda ama bajaajta ee ka dhashan heerka gudaha magaalada baydhabo gudoomiyaha akhbaarna hoosi dhadhagaada bajaajyada magaalada baydhabo
dhaqdhaqaajii ciida abshiiday hata magacays sida qaabkii oon shaqeeya ahayn inkastoo maalmo shalay iyo shamigyada shidaalkii oo una ka shaqeey jirna walaawanay qaalowy dhiniga oonay magalays ganacsiga dowladda haba meel uleesa kuulid hatana aadi geeki lahneenkanagi inay sigodhaa unakagadadaani hatana irkii lahneenkanagi sidaan dhaqaagan ciidan fayley wada shaqaynta iyo walaasuugta ciidan fayleyta shaqada soo socotata walaaqabada oonayno horteegin male
lamadii maalmood oo aad sheegtay shidaalka gaariga haayay hoogaha walaasa badan hasiin kori saameyn hisiin kuwelata arrimuga jirta haa zaid zaid boqolkiiba boqol saameynaya unin lebina saamayaasi sababta lanshan dadka gaada meel laba kilomitr sad kilomitr shan kun shilin dadka jeeya litir bensiingana hal dollar i badan saameyn wiigan jeystii laakiinse hataa alxamdulilah qiimadii hor yaa shidaalka kanagadi sida hor ulaba hal dolar noo gada jira halki dolar hata alxamdulilah lahakanagi geeka xaaladan idan faylata wal oo isin isbedeleen ama qarashaad ka darteen jarte lamadaas maalmood maya qarashaad ka darafanay haddii meelirka sidi lamada maalmood lay kasoo alafadi bulshadana uleesa kaalafadi laakiinse wal una ka darni male sidii hordhaan lay gaadani ununa walalahaynay fiirsada bal walaaun meerlayn lahay doonana lahayn hata alxamdulilah sidii horyaa ninkanagatiisaas ilaahay mahadis gaadiidkan bajaajtan gordow mar dhawaayti laamo ammaanka iyo maamulka fiikin ee guddiga bajaajyada wal isan isla gorodkan iyo jarti oo haytay in iyo la hadiday tiro angahon jarto biliskan ka dhashagaeeso isla ogaadi tiro kale dheeriya in lahaanka daro korna oo meelo kale kusheen oo bajaajyada madiinaha gardow oo kale ya jartay in la rookeeyo arrimoogii sidiitii oo dhan galeena mise wil bajaajyadii habadadahayaana wahagadadahay bilka sii hangalahay
arrimoogaasojii wala isku bedelay bajaajyada sidii horudhaan owlaan hangalaaynay hangalahayn mala oonay hata hadiran oo ka kooban male beladka sidii lahanka badadahayn laakiinse dhiniga bajaajleyda iyo uleys oo wala jira mootooyinkan oon owil hor wala ka ballamay in mootooyinkan too ka galan saddex qeybood lakuweel sideedii qeybood lakawaal iyo qeyba maalintii shaqayta haddii wala adagahaye meelalaso walaha badadahaye awaaqi humo oonaya socota sababtee mootayaalkii dadkii bulshadii wala diidijin iniyo tooka galan iyowa diidijin tookadii iyowa koosinin sababtee maalan geeka gaduuda tooka leh walaaraase cadaan iyoona jaallaba walaaraase beledkii dhaaryaaya hoob hobato adeerta wadniyobaay tooka maliidi majara hoob adeertan aalay jiriganta qaaday ogoodeysa marmarsi oonaynan baahnayn iyowa sheegnaayn haddii ad maanaha qobato adwalaay maanaha shariga waafajiya adeerto qobato hibtona ganaaha iyoonay lukugaada fadin askariga koorsugun askari walle mootada ani leh meel nagaagasma leh mayka haysat anihayn baari waraadoobabasit tookala weydiiso yeedara ma fadow tangaanale tanleedhaa lama mar hoob la isu sheega askari goliye maanjay kii furnina caqabadaasana haysita unahay haddii maamulkii oona bajaajyadii ana walaa arrintaas eed idinka teegin walwalyanahay inay awaaqifumu ku dhalada doonta oonay bajaajday haddii awaamirtiiyo la fari in hogaansimi waayan iyo tookadiyo kadhagamal maamulkana eri un kadhagam waayan ini macnaha bajaaj dhawun belidkan lukumamno misehayna tooka afaraad hatana linweel ini qeyb afaraad liweelo doona iyo waxa soota haddiisan bajaajda itin wala siinka digay dadka o gadoomiyahay ahe wala weela sagalan kastabo dantisusi kase wala dantanka jarta ini melalaisu sharcigii nidaamkii una degsini ka dhaqan oonahay tookadii una ka balangnay qeybood laka balamay sadiidi goobod la sharshaqey lanka maalinta isu tookan lahayna haddii isu danglay baa lis kursiga fur basaaska ka danaysa laakiinse haddii adakooy dhahda raacada nagata untun bulsho oo bajaajleyna dhibahan jidees dhibahan jidas sababto ah walaha beledkii population jee badade wali mootay hoob iska dhashaqeeyo noqdaan populationkaas dartiyo daraadba tookanin kweli walaa dantay inuuna fiirsana tookada dhowr oo la xishmeey maamulka sababta haddii si maylalayso tookada dhowr waaytan walaha awaaqibhum yawaanay dareen haddii hadda guddoomiye la eraa tooka afraada la fadare oo kala ulaas wiin mashaanasuutaas ulaas wiin oo qareer oo zaa'id eenishaanas ma ogolyni una mafadaan laakiinse bulshadii oonahay una xukumaaniyana xukumuwaysan sababta ee yoogibad galgaaliyahay sidii tooka afraada ka darafadi dad yaro koobuma waana diskaashayti hata waana hasii badadahayn asqara waana ankale askariga walkale mootideeda tookor lahayn eeda qobada faday xakameeya faday eeda xukumo faday jee faday ganaha faday walkale anile mootaday baana ganahana ma gobodow mootaduna anile waana maleblan shacabeele mootadina qiiman lahayna la siiya wadoohanas uniyo qaatibilahaysada askarigan booliiska haddii aad eegto walaalow mootatoo kalaanay qobeeda takiin qobada askari militariga ka horsurum tuutijayga iyo walkile ilaa waa ilaa mootadan anile usi askarigii booliiskii oona militariba dil ku dhamare weriban ini sambaysanahay oo waa walis horsurinye guri dagaa guri dhagaaji balisle markuun walow ahaa maslaxa wala ka firina ini macnaha lan walaale lama qof askariyana dhibaato in iska deersan bulshadii oo mootooye iyo lahaayanna dhibaatadaas inin horseena lama qof walaale askari iniyo iniska dhiin yooga in hogaansama awaamirta iniyo tookadii galan oo lama maalintiis isu tookadiis lai shaqaysada iyagoo ku codsada bulshada oonayana gudoomiyaga ah
walaalow eenay mayka daari idun oo ka afara taab dhalmay ka fiirsana walaalow sahankum leyma noo suubado mayka daari walaalow
hama inkaas walaalow
madaxsaana xilligii wararkan roga nin saaro warka lagu bilaabo saadun idun lamba dalaadisi sahanjow maatan tunqayle wah
olobog e kayle beledka dhinigu ha kuleede isnay beerkinka haysata oose ha eh insaar kanaalka ene tiiday jaraasa iska afnagow idin dhati e ameelo ku bahi sidaana sheegnay ma lamba dhalaadis iyo sahanshe baab kale ku dumi widay mayaani ka deego bay tv resiifareesha waxa gaadaasa ka hariirsoy dhalaada ka hiroy mobeelka ka fiirsoy laabtoobka micnaasha mayb waa halkaas resiifar iyala ka fiirsada dhalaada mobeelka iyona weliba laabtoobka iyadoo lan welboon usu kanaalka falow fiirsado kora sharing yeley waarles hamaan hirdaasa internet nuskiin ku fadaana meelun bay dawdheere baariyow biljam ee edeegaasna weli mahadeer bay tv kinshente bilhabati babaha magaryaaso
waayahay dhugunsadayaal weli barnaamijka kulanka warsanya dhugunsadaha tan idaacadda warsanyasenku kuwayahay barnaamijka qodobka higa ee kulanka weliba usaanagadeeya magaalada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo kolgeeku isugu dhiibgalayay shirweynaha culammada soomaaliyeed unkufurumin beledka muqdisho weliba hadal use meelo kujeedii isa ku hadlay siyaasadda guud ee soomaaliya iyo siyaasadda siyaasadda guud ee dowladda titis use hogaamiyo walina madaxweyne farmaajo use tilmaamay in soomaaliya iyo ku deguwaysan fargelin shisheeya saas darteena la baahanyay in shacibka soomaaliyeed iyo galanti is wada qubsadaan siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo aan ku digay in iyo lukuweeladan burburka dowladda wakhtigan usu hogaamiyow
ra-iisul wasaare ku-xigeenka golaha wasiirada ee halka nala jooga gudoomiyaha gobolka banaadir culimmada soomaaliyeed ee nooga kaltumay dibadda iyo gudaha dhammaan martisharafta kale bahda saxaafadda kulli waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allah mahad leh oo maanta suurtageliyey inaan ka soo wada qayb galno culimmadii soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dadka runtii ee indhergarad ku ah indhaha u ah ummadda soomaaliyeed hadday ka yimaadeen dibadda iyo gudahaba iyo dowladdooda inay maanta goobjoog ka wada yihiin shirweynahan oo ah sanadkii ugu horreeyey oo magaalada muqdisho lagu qabto waxaan rajaynaya insha allah sanad walba inay noo noqoto aado noo noqoto oo intaan uu ka sii ballaarto hadduu eebba yidhaahdo xaqiiqatan shirweynaha maanta dowladda iyo culummadu ay goobjoog ka yihiin ay soo wada qabanqaabiyeen ay ka wada shaqeeyeen macnaheedu waxay tahay in la gaaray wakhtigii culummada soomaaliyeed ay qaadan lahaayeen kaalintoodii sax ahayd iyagoo midaysan waa ku faraxsanahay inaan arko maanta culummadeennii oo midaysan iyo dowladdoodii oo wada shaqayn toos leh mawduuca laga hadlaayay saddexdii bari soo socotana ay tahay culummada soomaaliyeed iyo dowladdu inay lahaadaan wada shaqayn ay ka wada shaqeeyaan arrimaha amniga arrimaha dibada heshiisiinta tan labaad inaan ka hadalno maxaanku yidhaahdaa xagjirnimada iyo sidii looga hortegi lahaa ama sidii loola dagaali lahaa xaqiiqatan xagjirnimadu annagu waxay noo geysatay dhibaatooyin aada waaweyn ay ugu horrayso inay la dagaalamaan xagjirka oo annagu aannahan argixisada dowladnimadan inay la dagaalaan ay cadow ku yihiin inay cadow ku yihiin shacabkeenna iyo dadkeenna ay cadow ku yihiin inay cadow ku yihiin cadow ku yihiin diinteenna suuban ay cadow ku yihiin inay cadow ku yihiin quruxdii iyo sharafkii dalkeenna uu lahaan jiray ay cadow ku yihiin sidaas darteed waxaa weeye in culummadu soomaaliyeed oo midaysan ay saddexdii biro soo socota ay uga hadlaan sidii loo cadowgaas ummadda soomaaliyeed looga qaban lahaa iyo wada shaqayn buuxda culummada soomaaliyeed iyo dowladdu ay u lahaan lahaayeen waxaan rabaa inaan idiin sharxo oo warbixin yar idinka sii ka siiyo waxa aan ka wada shaqaynayno iyo caqabadaha na haysta caqabadaha na haysta waxaa laga yaabaa qof habaynu si u arko laakiin iyadoo dhab ah waxay tahay waad la socotaan qaraxyada iyo burburka ay geysanayaan qolooyinkan xagjirka ah qolooyinkan argagixisada ah ay ku xalaalaysteen dhiigga shacabkeenna ee muslimiinta ah ee soomaaliyeed ay ku ku xalaalaysteen ama ay burburiyaan duunyadeenna ay burburiyaan taas waa mid waxay ay cadow ku yihiin waxyaabaha caqabadaha dalkeenna haysata waxaa kaloo ka mid ah oo aan wada ognahay qabyaaladda oo dhowr jeer lagu soo celceliyo iyo waxa aanu u naqaano awood qaybsiga oo runtii dee markii laga hadlaayo dowlad wanaag marka laga hadlaayo meenay ka soo geli karto in qabiil wax lagu qaybsado ma garanayo meeshay ka soo geli karto meel ay ka soo geli karto qarannimo iyo qabiil ama qabyaalad ma garanayo annagoo doonayna inaan caalamka la tartanno oo dalkeenna runtii uu noqdo waddamada ugu wanaagsan haddii aan awood qaybsigeenna uu ku salaysan yahay sida ay tahay waxay la tahay waa soo aragnay siddeed toban sano siday waxay ahaayeen haddana haddii aan laga gudbinin waxay la tahay waxaan gelaynaa muddadaasi muddo muddo ka dheer oo tiya iyaan gelaynaa waxaa la sheegay dhibaatooyinkaan qabna waxa weeye dhaqan xumo siyaas siyaas siyaasi siyaasiyiinta ah ama siyaasadeed oo runtii aan la garanaynin qofkan siyaasiga ah waxa uu u yaqaano mucaarad iyo waxaa loo yaqaano dumi dumimi mucaaradku waa wanaagsan yahay waa wax wanaagsan in lagu kala fakra duwanaado qof walba ra'yigiisu soo jeediyo uu ka hadlo brograam iyo ajenda uuna sheego solution xalkiina uu ku daro uu yidhaahdo maalan dowladdu brograamyadaasi way ku khaldan tahay waxa weeye solutionka xalkuna waa kow iyo laba iyo saddex taasi ma aha ma aha mucaarad ma aha waa qof doonaya oo constructive ah oo doonaya inuu dowladnimada maxaan ku laha gacan ka geysto dhismaheeda laakiin dumin yaa jirta markii laga hadlaayo dowladnimadoo dhan in deedka jihada loo gooyo oo loo diido xasilooni loo diido oo la bilaabo waxyaabaha aan naqaano oo qallaaso siyaasadeed iyo khilaafaad oo laga hadlo dowladdoo dhan in la beddelo oo loo tago beesha caalamkao lagu dacweeyo taasi waxa weeye waa dumin weeye ma aha mucaarad ma aha iyada laftigeeda waa caqabadaha na haysta waxaana haystaa faragelin shisheeye oo runtii muddooyinkii dowladnimadii ee naga burburtay kadib caado noqotay bacdamaa aan noqonnay maxaanku raahdaa wiig aan noqonnay ama aan tabar darnaanay in cid walba ay isku daydo wixii ay ka heli karto ama saameyn ama dhaqaale ama dano kale inay soomaaliya faragashato taasna haddii xitaa ay ku heshiin lahayn soomaaliya inay istaagto waxba maba ahaateene iyaga dhexdooda isu diidaya maxaa yeelay mid walba wuxuu rabaa saameyn ka badan kan kale inuu lahaado iyo annagoo u fuudeennay oo dadkeennu inta badan ay aamineen haddii beesha caalamku aysan garab taagnayn inaysan dhaqaaqi karin taasna waxay keentay in dad badan ay isdhiibaan oo laisu dhiibo shisheeye laisku dhiibo burburka institutionska dowladda haddaad aragtaan dowladd xoog leh dowladda xoogga leh waxay haystaa institutions hay-adaha dowladda oo xoog leh oo shaqeeya ayay haysataa oo dadka ka shaqeeya ay maxaan ku raahdaa lagu shaqaalaysiiyo aqoonta iyo kartida ay leeyihiin laakiin heebta ay leeyihiin aysan meelna ka soo gelin ilaa annaga hadda hadda waxaan wax ku qaybsannaa waa four point five iyo awood qaybsii qabiilaan ku qaybsannaa laakiin haddii aan doonayno institutions inuu dib noogu dhismo waxaa la rabaa laba qofoo walaalo ah haddii ay wax tari karaan qarannimada iyo dowladnimadeenna in garab lagu siiyo laguna taageero laakiin haddii la yidhaahdo ha lagu bedelo si maxaan ku rahdaa awood qaybsigii sidii ay la rabay ama ama sidii ay ahayd in laga dhigo waxa weeye burburka institutionskeena way ku jirayaan laga soo bilaabo ciidanka iyo sibilyankaba ciidanka iyo iyo sibilyanka labadaba waxaa intaas ugu daran dhaqaalo xumo dhaqaalo xumo baahsan yaa dowladnimadana haysata wax kalena ma aha aruurintii la aruurinayey canshuuraadkii yaan sidii la rabay ahayn maxaa yeelay dadkeennu dowladnimadu waxaa laga yaabaa intooda badan inaysan fahamsanayn inay aqoontooda ku yarta wax dowladnimo tahay oo dowladnimo loo arko wax qof leeyahay shaksi ah laakiin aan loo arag wax ummadoo dhan u dhexaysa oo qof walba uu wax ku darsado hadduu yahay qofku shacab inuu ku darsado maxaan ku idhahdaa dhaqaalihiisa iyo canshuurtiisa qof hadduu aqoon-yahan yahay aqoontiisa uu ku darsado qof walba waxa uu isagu karaankiisu way tahay inuu ku darsado oo weliba qofku u shaqeeya dowladda naftigeeda inuu ku darsado inuu daacad u ahaado shaqada uu hayo uusan ka dhigin wax isaga uu leeyahay caqabadahaas iyo kuwo ka badan ayaa runtii dowladnimadana haysta sida keliya looga hortegi karaa ama looga bixi karana waxay tahay annagoo ka shaqeyna dowlad wanaag dowlad wanaag oo aasaas u ah daacadnimo iyo sida diinteena noo sheegayso ammaanada ummaddu ay u dhiibatay mas-uuliyiinta inay u hayaan cadaaladna ay ku maamulaan taasi waa waxaa la faray qofka mas-uulka ah taas yaa waxaa la rabaa inay u noqoto aasaas aasaas u noqoto dowladnimadaasi waxaa lagu ilaalin karaa waxa weeye ciidan wey haddaadan ciidan lahayn ma noqon kartid state qaran ma noqon kartid ciidankaasi waa inuu awood u leeyahay dalka inuu difaaco haddii ay tahay cadow shisheeye iyo cadow gudaba ciidamadaas waxaa laga rabaa inay ilaaliyaan amniga iyo nidaamka iyo kala dambeynta iyo xasiloonida inay ilaaliyaan haddii dalku uusan ciidan lahayn ama ciidankiisuu u kala qaybsan yahay siyaabaha aan sheegay oo hore dalkaasi ma noqonayo dal istaagan oo runtii la tartami kara ama la jaan qadi kara caalamka intiisa kale tan ugu muhiimsan waa culummada tan ugu muhiimsan waa culummada maxaa yeele culummadu waa indhaha bulshada weeye waa culummadu waa dadka keliya ay shacabkeenu ku midaysan yihiin inay dhegaystaan markii culummadu ay taageerto dowladdeeda oo caqabadahan aan sheegay ay qayb ka noqoto sidii caqabadahan maxaan ku raha looga hortegi lahaa ama wax looga qaban lahaa waxaan aaminsanahay boqolkiiba konton dhibaatada soomaaliya inay yaraan karto yaan aaminsanahay maxaa yeelay culummadu waxa weeye maalin walbaba dee waxay ka hadlaan waxa xaqa ah waxa wanaagsan ay ka hadlaan marka waxa wanaagsan oo xaqa ah ay ka hadlaan haddii ay ku ablay gareeyaan dowladnimo ugu biirin kuwa ku jirana ay uga soo celiyaan intaas keliya maaha haddii xitaa suuragal tahay in aad ka wada shaqaysaan dib u heshisiinta dowladda iyo iyaga waxa weeye waa door waa kaalin culummada soomaaliyeed u furan maxaa yeelay kuwaasi hadday khaldameen oo diinta si khaladan u fasireen haddaad tustaan maxaanku idhaahdaa iftiinka tustaan oo aad xaqa tustaan waxaan aaminsanahay shacabkana aada gaartaan in kuwaasi awooddoodu ay yaraanayso toban iyo kow sano yaa kow iyo toban sana la marayaa hadda dalkan inta uu dagaal ku jiro dagaalkaasu uu yahay dagaal xag jireed dagaal argagixiso ah waxaa soo maray afar maamul oo anigu aan ugu dambeeyo ilaa intee bay sii soconaysaa marka waa baaba-een iyaguna annagana waana baabi'iyeen ilaa intee yaan rabnaa inaan gaarno waxa baaba'ayana waa ummad soomaaliyeed weeye waxa iyaga ka baaba'aya waa wiilasheennii waxa ay baabi'inayaanna waa wiilasheennii iyo hooyooyinkeennii iyo carruurteennii iyo dadkeennii haldoorka ahaa yaan u faa'iideynay marka yay u faa'iideeyeen waxa weeye ilaahay hanoo soo hadeeyo ilaahay hanoo soo celiyo idinkuna inaad kaalintaas qaadataan oo aada la dardaarantaan markaas markaad midowdaan waana mid waana midaysan tihiin ilaahayna ha idin sii mideeyo waxaan aaminsanahay inay soo noqon doonaan wakhti ahaato aysan sugin ilaa iyaguna ay tirtirmaan annaguna dhibaato badan ay noo geystaan ummado kale iyo shisheeye kalena aysan aysan naga faa'iidaysan culummadu doorkoodu waa cad yahay doorkoodu waa saan sheegay waa indhihii ummadda soomaaliyeed iyo indhaha guud ahaan muslimiinta caalamka inaad si saxa ah oo wanaagsan oo runtii nidaamsan aan u wada shaqayno cadowgaas na wada haysta oo ummad cadowgaasna na wada dhibaya oo dhibka nagu hayana aan isku meel uga soo istaagno tan kale waxa weeye caqabadaan sheegay looga hortegi karo waa shacabka soomaaliyeed iyo culimmadooda iyo dowladdooda oo wada shaqayn leh oo wada shaqaynaya haddii intaasaan isla helno waxaan aaminsanahay oo aad ku guulaysataan ama aad si xoog uga shaqaysaan wacyigelinta iyo kor u qaadista wacyiga shacabka soomaaliyeed oo aad ku wacyigelisaan in nabaddu ay wanaagsan tahay nabadduna maxaan kula keenisteedu ay tahay mas-uuliyad wadareed dowladdana lagu taageero gacan lagu siiyo waxaan aaminsanahay inay nabadda soomaaliya ay aad iyo aad usu dhowaanayso waxaa kale oo iyagana qayb weyn ka qaadan kara ganacsatada ganacsatada oo ilaahay xoolihii siiyey xoolahaasi inay ku bixiyaan sidii dalkan uu nabad ee uu noqon lahaa sidii dawladdu u istaagi lahayd sidii dawladda ay u haysan lahayd dhaqaale ay maxaan ku raahdaa howlaha amniga iyo howlaha adeega bulshada ay ku fuliso aysan dawladda aadin dad shisheeye oo aysan ka raadsan dhaqaale aysan ka raadsan marka iyada laftigeeda waxa weeye waa door ama kaalin culummadu ay runtii ay qaadan karto shacabkana ay kala hadasho inay dawladdan iyagaa iska leh oo dawladdu waa shacabkii weeye inay bixiyaan kow nabadgedya kala shaqeeyaan canshuurtana bixiyaan ganacsatada saasoo kale lagu dhiirigeliyo inay qayb ka qaataan inay bixiyaan canshuuraha si dawladdaasi ay u qaadato mas-uuliyaddeeda oo ah arrimaha adeega iyo wixii la mid ah shirweynahan waxaan rajaynayaa insha allah inuu noqdo shirweyne taxano ah oo socda macdama uu yahay maanta kii ugu horreeyey in sanadla uu noqdo sanad walba aan qabanno oo weliba marka ugu dambaysa insha allah aan gaarno inaan isbartibada ku qabanno oo ummadda soomaaliyed kulli aan ku casilno annagoo hal ah annagoo mid ah guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hadalkaygu intaasu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu shirka waa noo furan yahay taa laiga ahaada
kuulan huraana qoralunka mooday tegihan raab xarun caafimaado hagaagsan lankito walaay haddaha lana deera xarunta caafimaadka ee horseed international hospital hawraar daawo la'ii hool suubanaan hufnaan i adeeg dhaqaaloon hagagsadaana heegan dhakhaatiir howlkar eh xikmad iyo aqoon higa caafimaadka hoolanka heeldheer xaruntiyo ku howlgalayan horseed international hospital xaruntii helowshe linhilow shanaayey haddi la helay laka habriiri horseed international hospital daawo heer sare eh mishiimaha door eh xarunti linka hagaagow heegan makinka aha horseed international hospital dhakhaatiirta sharci dhaktarada udureexan raabta iyo nay qaliinka doctoreso gulnus oo an dhalatay dalka russia lenan khibrad labaatan ishan sana umalisaka takhsuusti dhalmada oo caddaan eh waanan dhalatay dalka tajikistan dhakhtarka cudurro guud iyo qaliinka doctor qaasim dhakhtarka cudurro owlaado doctor rabani iyo weliba dhakhtarka hindho doctor cabdulaahi khalaf dhakhtarka daawayoonka iyo qaliinka dhigaa dhuunta isanka hal ilama mee qaybo xarunta caafimaadka ee horseed international
gudoomiyaga gobolka banaadir injineer yariisow oo isuuna geegka magaalada muqdisho kulun ku qiibgalay weliba usa ku hadalay falalka amni darada ah ee magaalada muqdisho ku dhiyow iyo weliba sababta markaas shaanti qaraxyada magaalada muqdisho ah kabadadii weliba usa ka tilmaamay in lanka eeda ay korna bes al-shabaab saas oo kalena iyo jarta in qaraxyada muqdisho ku dhiyow haanu kumida iyo fududaayaan amayo ku dambooyaanba siyaasiyiin muqdisho ka nool waa ku yirisow oo ari mogaas ku hadalow
jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wasiirka arrimaha awqaafta iyo diinta wasiirka arrimaha gudaha wasiiru dowlaha iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale halkan nala joogto hay-adda culimmada soomaaliyeed madaxdooda culamaa udiinka nooga kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddaba dhammaan marti sharafta bahda saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudan madaxweyne waxaa maanta sharaf ah in waktigii loo baahnaa ee wasaaradda arrimaha awqaafta iyo diinta ay soo qaban qaadisay shirkan culimaadudiinka soomaaliyeed oo ummaduna ay aada u sugaysay muhiimna u ah marxaladda dalka maanta ku jirana ay tahay wakhtiga ugu habboonaa culimmadu inay timaado ka tashato aayaha dalka islamarkaana dowladda iyo shacabkaba runtii uguna baaqaan islamarkaana ugu horseedaan sidii aan u gaari lahayn nabad iyo nolol iyo bashbashi barwaaqo culimaadudiinku kaalintooda mid lasoo koobi kara maaha mudane madaxweyne waa dareemi karnaa duruufihii dalka jiray darteed in ay marxaladaha dalka jiro ay saameyn weyn ku yeelatay dhammaan qaybaha bulshada culimaadudiinka iyo madaxdhaqameedkana ee looga baahan yahay in maanta oo dalkii soo hagaagayo marxaladan dalka uu ku jirana loo baahanya in hore looga sii dhaqaaqo inay door fiican ku yeeshaan qodobada aada xulateen ood ka hadlaysaanna waa kuwo aad iyo aada muhiim u ah ha noqoto amniga iyo dib heshiisiinta waxaa la rabaa in si dhab ah saddexda casho aada uga doodaan si lilaahi ah aada maaragtay fikradihiina isu weydaarsataan si ilaah ka cabsila isla markaana aad ugu dhaxaysaan shacabka iyo dalkaba in aad wax badan ee ummaddeeda ka sugaysaa waxaan ognahay amnigii in la siyaasadeeyey waxaan ognahay kooxihii xagjirka inay shacabkii muxuu ahaa ay si ku talagal ah u laynayaan waxaan ognahay in loo baahan yahay amnigu inuu yahay mas-uuliyad wadareed qof walbana kaalintiisa inuu ka qaato ay tahay waxaan rabnaa in loo digo dadka shakhsiyaadka ah ama qaswade ama siyaasi rabo markii qarax dhacaba ku farxa isagoo ka eegayo dowladdan ha dunto adiga hadhow fursad hel runtii waxyaalaha aadka noo dhib waxaasa ka mida siiba magaaladan xamarna waxay u baahan tahay dhaqanka in laga bedelo dhaqankii siyaasadda dhaqankii bulshada oo runtii aad moodo haddii aan laga gaarin culimmadana aysan kaalintooda ka qaadan in uu dhaqankii runtii isbedeli doono oo u baahan in xal waara laga gaaro taasna waxaan isleeyahay dadka ku habboonaya tihiin dib heshiisiinta iyadana waa wax aad iyo aad muhiima mudane madaxweyne waxaan ognahay soomaalidu dib heshiisiinta siyaalo kale loo fasirtaa iyada nafsirkeeda la siyaasadeeyey iyada nafsirkeeda layidhi qabiil hebel kuma jiro meeshaan marka waa inaan ka baxno iyada ayaa waxaa laleeyahay looma dhamma wax kastood qabato si kastood isugu daydo ummadda inaa isugu keento weli dad baa waxay leeyihin looma dhamma marka arrimahaasna waa arrimo u baahan si dhab ah in looga xaajoodo si dhab xal looga keeno culimmadana waxaa laydinka sugaya waxay tahay runtii aan u jeeda culimo runtii muhiim ah bulshadana maaragtay haddii u istaagtana bulshadana kalsooni buuxda idinku qabaan waxaa loo baahanya in arrintaas laga dhabeeyo waxaan rajaynaynaa maanta waxaa jirta dowlad runtii madax qaran oo daacad ah u naxaysa shacabkeeda haddii fursadan marka laga faa'iidaysan waayo wakhtigan lagu soo aadiyen shirkan shir maradhal inta ka soo baxo la garab istaagin dowladda runtii waxaan ka baqaynaa in dhaqankeennu naga hallaabo marka waxaan rabnaa waa ku celcelinaa arrinta dhaqanka iyo wax walboo la siyaasadaynayo culummadooy inaad go-aan cad ka soo saartaan marka waxaan idiin rajaynaa maalmaha aad joogtaan inaad bulshada dhex gashaan bulshada aad waraysataan waxyaalaha dhabta ahee jirto si aad u xoogaalna u noqotaan shirkiinana u noqdo mid dadka bulshada ku dhex jirana daraasado idin hor keenaan si uu shirkan u noqdo mid miradhala sidoo kale xasan jaamici waa ku raacsanahay dictoorka arrinta ah mudane madaxweyne shirka wax walboo ka soo baxo in dabagal lagu sameeyo guddi loo saaro dhaqangelintiisana la dul istaago runtii aad iyo aadaan usoo dhaweynaynaa anigoo og dowladdan hadda jirto inay muddadii labada sano ahayd ay wax badan ku dadaashay oo wax walba isdul istaagtay sida looga miro dhaliyey arrimahan maamulka iyo maaliyadda maarayntiisana oon ogahay adiga ra-iisul wasaarahana inaad maalin walba dul joogteen wasiirada waxaa la rabaa wixii ka soo baxo shirkan inaad sidaasoo kale u dul istaagtaan aad iyo aad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah
tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya enkatahi fayla xafaayad junuuna iyaalka waybaan hirinaada kortee muddo toban sac ilaa iyo toban lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyay suuf jilacsan xafaayad junuuna iyaalka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisilin halxaba oo xafaayad junuuna ee weli endhikamaasi saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian ogaata kadib jaabi caagid biye hooyo macaana geeka maybu waa maalintii bilan laakiin walwal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase antiyana walbarada an oon walwalaana
dhowaan puntland weliba ayay sheegtay in iyo ankajarna imtixaanaadka midaysan ee dowladda federaalk soomaaliya imtixaanaadka dugsiyada sare ee dowladda federaalk soomaaliya iyo dhowaan qaado doonta saasoo kalena puntland arrimogaas iyo hakaediyan xillo wasiir goodax barre wasiirka wasaaradda walbarashada xukuumadda soomaaliya uusa ka tilmaamay puntland in iyo diyaar inin hayna in jidkii walbarashada soomaaliya iyo hakorta haddaba iyo arrimogaas teeganyiin islamarkaasna qayladhaanta puntland iyo sii badadahayta weliba geeka warbaahinta la hadlay cabdulaahi goodax barre wasiirka wasaaradda walbarashada xukuumadda soomaaliya usoona mar lamaad oo usa hadali raaligelin ku biyi hadalkii dhowaan usaha ku weeri waanuuse sheegay in puntland iyo kaalinfeelku ku jirta walbarashada soomaaliya
maantay waxaana dhex maray dood fiican iyo tala wadaag iyo istusaaleyn iyo muxuu ahaa in xal loo helo arinta wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo wasaaradda waxbarashada puntland ay iskaga soo isku mari waayeen ee la xiriirtay muxuu ahaa arimaha imtixaanka waxaan rabaa inaan sheego muxuu ahaa puntland waayo aragnimo dheer ayay leedahay oo muddo dheer ah fursad aada u badanna way heleen wayna ka faa'iidaysteen fursadahaas muxuu ahaa wixii federaalku inuu gaara la rabay oo tacliintana runtii way gaareen waana wax badanna waa looga daysadaa wax badanna kaalmaana way bixiyaan si federaalka waxbarashadu ay u taabaqaado waana uga mahad celinaya arinta imtixaanka ee laysla mari waayey runtii arin waxay ahayd mabda'iyan ah ma ahayn farsamo runtii principles adag ayaa la kala istaagay inaa hadda ka faalloodo oo mataqaanaa wax macnaha ma samaynayso laakiin xubnaha senatarada iyo guddiga arrimaha bulshada ee aqalka sare runtii meel fiican ayay wax dhigeen afgarad fiican inay suuro geli karaan aadan u aaminsanahay maxaa yeele waa senataro rogcadaa ah runtii wax badan fahamsan tacliintana wax badan ka aaminsan kana yaqaano marka waxaan isla soo dhadhaweynay meelihii la kala taagnaa laakiin waa dareensanahay taladu iyaga kama go'do marka nasiib wanaagay ahayd in iyagoo safar mataqaanaa u qaabaysan in muxuu ahaa muxuu kala taagan uu yimid waan hubaa waan ku kalsoonahay inay xal imaanayaan annagana wasaarad ahaan runtii wax alla wixii aan awoodno oo aan dhaawacaynin mabaadii kaloo ad adag diyaaraan u nahay inaan inaan muxuu ahaa kala shaqayno dowladda puntland ma raba inaan eedeeyo laakiin puntland inaan wax isla weynaba ma ahayn waxaan iska qiyaasayaa maybe inay sababtu ahayd iyaga oo mataqaanaa dowladdu ay cusbeed inay taha laga yaabaa waxay tahayba aadan aan mataqaanaa uga mahad celinayaa in muxuu ahaa qaylada yeertay senataradu ay kusoo baxeen muxuu ahaa fikir fiican ay hadda la noqonayaan waxay ahayd fikradaas inaan marka horeba labada wasaaradood ay iska iska iska fahmaan annaga wasaarad ahaan runtii puntland inaan tacliinta soomaaliyeed hormarino ugama maarano maxaa yeele waayo aragnimo badan oo mataqaanaa meeshaa taallaa jirto wax badan oo lagu soo jabay oo inaan kuwa kale si wadajira uga digno loo baahan yahay ay kaalin weyn ka galaana jirto dadkii isqaran lahaa horta ma ahayn laakiin runtii waa mabaadiyo adag ayaa laysla mari waayey taasna waxaan rajaynayaa senatarada inay inay runtii xal keenaan waana waana ku kalsoonahay inay keeni karaan intaa markaan iraado waxaan jeclaan lahaa inaan mid yar raacsado waxaa jirtay war aan iri in dad siyaasiyiina oo ayagu markaas aan xil haynin inay meeshay rabaan u qaadqaadeen iyagoo aan mararka qaarkood aan hubay inaysan ka fiirsan aniga nuxurka warkayga kelimadaas inaan ku celiya ma rabo laakiin nuxurka warku wuxuu ahaa in aan iraahdo shahaado aanan meel lagu qaaday iyo si loo qaaday iyo cidda qaaday iyo iyo sidii loo saxay aanaan ogeyn kama markhaati karno in aan muxuu ahaa aan aan iraahno shahaadaa jirto intaasuu warku ahaa xarafkan af carabiga aan isticmaalay kolley xarafka maybe in laga qurxanaa inaan isticmaalo laakiin ujeeddadu ma ahayn inaan iraahdo shahaadada puntland shahaado khaldan wey maba ka hadlinba meeshaas waxaan ka hadlay wasaaradda mas-uuliyadda iyo xilka ay qaadayso waa inay xilay hubto ay tahay markay tiraahdo shahaadadan waa sidaas waa inaan waxaan hubno ay tahay oo aanan qof aanan u delegeed garayn oon qof aanan ku waxaynin oon hubno taasi ahayd warku meeshaas uu ahaa muxuu ahaa war ama muxuu ahaa shacabka puntland ama ardayda puntland ama waaridka puntland wax lagu yeelaynaa maahayn balse wuxuu ahaa markaan ismari weynay wasaaradda iyo mas-uuliyiinta kale war aan rabay inay waalidiintu iyo ardadu ay ku buraarugaan ayna ogaadaan rabeen waa ugu danaynahay haddana runtii wanaaga imaan doona waxbaan meel isla dhigi doonaa waxaan aaminsanahay puntland waa dalkii rationalka ra'yiga uu ka shaqeeyo maskaxdu ka shaqayso
war ma annaga waala mase australiyan joognaa australia maaha waa wanow electronics ee baydhabo warkii hor war hamoodi waa usuba bari wanow electronics hadla furi wal sugay wanow electronics walba usubanaay electronic haani liskuwa hadaay war ma heshan reebnee wal hakiintubi wanow electronics weydiyaay waysanaay wal umbogi wal kudherigi afuufa shillaaya e electronic umba umbaye carwudi lakukubahiyo wanow electronics ayu nooc electronic axsan lumbogi cajiib walin iska sheeni caabadhef ilqubad adkaysi electronic astaange ankasow wanow electronics irabcidaanga electronic lahambuyi haddana ariiri ma ee ilbaabadiyawa badan wanow electronics weerabidheegase oo ingadilaho oo afjar ii dhehdun inkormal agabka laga diyaari wanow electronics iyo hallaay adiin ha ii ligoobto moobalnustaan uhayna nadar walba inis
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee baydhabo noldaratan qodobka xiga ee kulanka barnaamijka kulanka warsan weliba ku dhegeynsada kortaana aalada live streamka s w-ga iyo weliba f m-ka madaweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi oo maalmo oglah dhaafi safarshaga karoogi magaalada abudabi ee dalka inisadowka imaaraadka carabta weliba uu sariid kanadageeka beledka hargeysa waliba madaxweynaha uu ku warbiyay safarkii jay usa magaaladaas kaseedii kulamadii usan laga hadlay mas-uuliyiinta mas-uuliyiinta dalka imaaraadka carabta wasiirka arrimo banaanka ee maamulka somalilan oo ku warbiyey safarka madaxweynaha iyo hanagadowka kii jay waliba u saray
waxaan idinka sheegi karaa kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa in jamhuuriyadda somalilan iyo dalka imaaraadka carabtu ay si wada jir ah u sameeyaan hay-ad dhoofisa xoolaha reer somalilan oo iyadu markaa qaada oo markaa u sii gudbisaa caalamka intiisa kale ama dalalka carabta ha noqoto ama dalal kaleoo ka sifogba ha noqotee hay-addaas inay xoolihii furto oo qaado oo geyso dalalka kale caalamkae u baahan ee awal caqabadadku ay hortaagnaayeen xoolaheenna si ay looga gudbo arrintaasuna waa arrin weyn oo la soo galay oo iyadana la filayo inay wax weyn dhaqaalaha dalkan ay wax ka qaban doonto airbortkii berbera ee aad maqlayseen inuu markii hore ka mid ahaa qayb ka mida maxay to saldhigga ama halkaa imaaraadka carabtu ay ka samaysanayaan waxaa la isla gartay in airbortkaasi uu noqdo mid dayaaraadaha rayidka iyo kuwa ganacsiguba ay ku degi karaanoo ka shaqaysan karaan oo ku degi karaan ee aan ku koobnaan doonin ama intiisa badan looba isticmaali doonin saldhig military oo mataqaanaa airbord military sida aad u ogtihiin mandaqada waxaa aada ugu soo xoogaysanaya nimankan la yahaa argagixisada oo meelo badan ku sugan si arintaas looga hortago oo laysaga kaashado ayaa ahaa qodobadii ka mid ahaa qodobada ugu waaweyn ee uu wadahadalkaas ku saabsanaa waxay argagixisadu meel walba meelo badan bay ku eeg tahay oo mandaqada ka mid ah mandaqadu waa isku deegaan isku wada xidhan oo meel walba laiska soo gaari karo baddiisa berigiisa xuduudihiisa meel walba somalilan markaa ku talagal bay samaynaysaa ay doonayso inay arintaa ku ilaaliso maxay to dalka imaaraadkana ay la kaashanayso iyo dalalka kale ee ay saaxiibka yihiin sidaa darteed maadaama ay argagaxadu soo soo xoogsanayso oo aad wada inay ku soo xoogayso mataqaana xoog kusoo yeelanaysa dee maxaa too mandaqada somalilan ku talagal bay ku samaysaa ee arrintaa doorsana wax kaga qabato waftiga halkaa tegey waxaa garab socday oo la shaqaynayey dhammaan madaxda ciidamada jamhuuriyadda somalilan qaybaheeda kala duwan somalilan baankeeda dhexe ama central bank waxaa la yidhaaho loo xoojin lahaa dal kasta dhaqaalihiisa qayb weyn buu ka yahay baanku baanka ayaa dalka haya maaliyadiisa isagaa xukumo oo qosheeya wax badan buu ka tagi karaa central banku haddii uu dhaqaale haysto ganacsatadu ganacsatada yaryar iyo ganacsatada waaweyn iyo howlaha kale faraha badan ee horumarka ayuu maalgeliyaa waxamaahiyaa siiyaa soo dejiyaa lacagta wuxuu ilaaliyaa maxaa to qiimaheeda ayuu ilaaliyaa arrintaa baankeenu sidii awooddii loo siin lahaa iyo kartidii oo howlaha ku gudan lahaana waa arrimaha laga soo wada hadhay oo laysla soo afkartay oo laga shaqaynayo waxaa ku jira qodobo badan oo kale oo waxtar ah oo ay ka mid yihiin maxaa to imaaraadka carabtu inay somalilan aada uga caawiyaan xagga beeraha horumarinta beeraha oo ay maalgelin badan ku sameeyaan daraasadoodii la sameeyo dabadeedna ay sidii ay wax uga qaban lahaayeen laga wada hadlo
dhinaga kale maamulka iskuulka langorodow marwaas ee magaalada baydhabo kiyaala weliba usug warbiyey gaabka iskoolkaas usanshageeyow iyo weliba saas oo kala dhiibo marwaas iyo ku koobanta wariigana cabdikariin jakarta oo waraysi weelidii maamulka marwaas weliba usaa hadalka kijey ka bilaabay bismillahi raxmaan raxiim waliba eed anka mahadnagayha idaacadda warsan oo waliba wahageeka jaanis ninsiyan fursad ninsiyan in kuna waliba ku hadalna ama ku warbiyeyna machadka marwaas iyo qeybaha isugu koobanyi iyo shaqooyinkusu qabado waayahay waa su-aal muhiim ah machadka marwaas waa kolley reer baydhabo haddii la wada kasaayan haddii aan reedin nagado waxaa ku bilaaba xilligii asaaska iyo waliba walaya qobadaasi la dhexdo marwaas waliba la asaasay labada kun iyo lixdii gabaabsisha waliba taabaya bilii agost inay ahaaytay agost lama kun iyo lixdii iyo asaasni markaas qaab yaan shaqeeyasi haddana qaab kale yaan shaqeeya hayta maxadka marwaas xilligaas waliba ka bilaawnayha qayb yar oo qolka ay ku bilawnay ooy madaraay una markaas wal arrimo oo dadka waxyaabo shaqooyin aan ka qabadaan marka damban waliba hani dhiiday fikrad ama aragnay inay bannaanta boos oo dadka bulshada inuu ku faa'iideeyo barnaamijkan tiknoolajiyada ah kadib waliba soo baneeyay dadaal alxamdulillah waliba ni suura galay inuu en furna mahadku marwaas iyadoo ilaa haatan yaha ku aflaxan masa ku bahan dad oo waliba wahageeka bulshada en ku dhex muuqadan oo madilha maga dhawo waliba en isla markiiba eh dad oo bulshada kaalin ku kajaran egeeka taasna waa waluna eed iyadan kafaanana maxadka waliba biyayha ama ku koobanya qaybo shir duwan tusaale ahaan hadda qaybta teknolojiyada oo kale yaa hadda marwaas madil er badanaa qalbaga ama dadka niidyaha ka dhiyaasa laakiin dhinaca teknolojiyada lama ahe dhinaca luqadaha iyo maadooyinkan iyoona ka jaran sida maadada ingirishka oo kale oo macalimiin khibradan laga dhikaayan maadooyinka oo iyo kumid ayin scientific subjects oo kale oo afarta maada scientific subjects la iskaga rabo xisaabtii chemistry-gii physicskii biologygii saasoo kale waliba dhikaanaha ama maxadka b a qayb oo caafimaad ah ayaana caafimaadka heerarshii shirdoon haddii nagata caafimaad qaybaha guud ama general health waladan kasow marka maxadka intaasoo ku kooban yahay
marka daafa adoogay ku baxeen oo kale macadka oo ku qalanjibiyeen oo kale tirida maadira والله دفعت ايضا بدن واي marka la ku bilaabo lama kun iyo siyeedki barnaamijku hadda ma maxadkun lama kun siyeedki bilaawadi lama kun ila xidi gabaabsisha qayb ahaan markii marwaas la furi ee lama kun siyeedki yahay ti ama la furi een maxadkun marka mahadka xiligaas ilaa xiligun dufcada eedan tira badan u lahan kooba korniya waliba waha een ha ku baxeen een ilaa tiradiyo kumanaan markuun waliba waha een ka dhowta shahaadooyinka haddaad een tirsisho shahaadooyinka tirsisho waliba marahaya ilaa iyo meel laray een markuun tamukun baa ka dhawayba tirsiga shahaadooyinku inu biyaana ardayda ku aflaxdi ama ku qalan jibidi een marwaas oo shahaadooyinku qaadeen waa tira tamukun cala cagayaha markuun idiga teknolojiyada oo kale ardayda kombyuutarada istinfarasan oo kale qaab sharaxadna ee maxadka waliba biyaha qaybtan in kombyuutarada ama walalanka soo IT information technology heerashay shil duwan dhan hadii waxa ku bilaawna qaybta basic oo software kalanka soo software basic lixda buu iyo barana saasoo kale waliba barana ha in hadii dhamaysadan qaybta say oo softwareka hardware saasoo kale waliba barana networki waliba barana ha ee barnaamijyadan hadda ha ziyaadeen oo laga soo multimedia barnaamijyadan leero oo sida photoshop oo kale sida oo video editing oo kale waxyaabahaas kulli waliba ardayda ku xaqabtiraana waana markasta waliba aan teegaynaa ama xadka marwaas aan teegaynaa inuu bulshada reer baydhawa ama reer bay isku xaqabtira dhinaca teknolojiyada baahida oo lan qaba walkasta ha ziyaadona waliba iska diyaanay inuuna geed dhow iyo geed dheer baan fuulna sidan ardayda ama dadka bulshada reer baydhabo uuna ku xaqabtira fadnay waxyaabaha ha ziyaado markasta macadka qayb walbarasho leh mas qayb kale oo ganacsi ee jirta ها مرواس ولي بلتها قيب كلا وجناسي اه ما حد ك ما حد هذه الأرو والبرش اللي هو لكن قيب مرواس الأرو أو اللي جرتها ستيشنري إيو بزنس سنتر اه oo bulshada lanka fadlo waati koowna ka bilaabnay koowdii horena ujeedkan waliba hayahan inuna bulshada shaqaan qabana laakiin markii dambe waliba hanay dhiiray shaqo leema ilaa shaqo qofka hadiskin kooya waa aan shaqayasa qofkii cilmo ma koola qabahaya laakiin waliba baahidii sahayti oo shaqadaas usan baahnayn qabadahayta marka waliba ka fikirnayhaan inuuna n bulshadii waxa qabtirna barna walaagi ilaan waliba waa aqoonto oo laisku sii dhaxalo waayo marka bulshadii inuuna aan ka faa'iidayna n walbarashadii marka tan ganacsiga haddii aan ahangnagada marwaas xarumo oo waliba la tahay ganacsi oo ilaa lama qayb oo kale ku kooban qayb oo printing center oo ay daawacaad waliba daawacaad khuseeya dadka lagu ka qabtiro iyo qayb oo stationary electronics qalabkii computerkana gadaana haddii tusaalahaan ardayda una walhabarna haddana haddii computer aan baa helan ku gadaana bulshada oo reer baydhaw haddii computerha ku halaaban yoon aan suubiyaana qalabkii isbaarkii computerka haddii lambaa hado ku gadaana marka intaas waa
ganacsiga oo kale qofkii oo fadow intii walan daabac oo kale mee ku qaata wallaahi daabacada kolley eeba shal eba qofba soo walan fade qofka waliba fadayha daabacad oo waliba waa ama anaga toy waliba waa waxyaaba oo shahaadooyin haadeen ama invitations haadeen ama business cards haadeen ID kaara haadeen walaasii kulli marka daabacada eeba shal eba had iyo jeer marka waliska dayaanay in bulshadoonan ka adeegna ama on qobana wal tayo leh wano haddana dhinaca qiimahana eedanku waliba waa een support gareeyana qiimo macquul ah ama qiimo oo eedan jaban unan ku suubiyaan oo kan magaalada is ara korna meel la raayeen shaqadaanuna waliba iska dayaani had iyo jeer tan ka failing yana gata qiimahana waliba iska dayaani kan ka macquul sunin sunagata ujeedka oo lan aasaasi ee arunta marwaas marwaas ujeedada badan lan aasaasi soo horay baan sheegay een qaybta oo dadka bulshada lanka adeego waliba aas aasnayha baahiyaha dadka iyo qaban inuun ku faa'iideyna tusaale ahaan haddii qofkii ambaahada waxyaabaha daabacaadaha oo kale haddii uusan baahada inuuna unqobana haddii farsamada inishayanagata tusaalehaan una hadda shirkada iyo waliba waa wali ku saacidaanay ku kaalmayaanahe haddii cilada ka koyta brogaamadii oo isticmaalayaan ama qalabkii oo isticmaalayaan inuunan xallina taas madimarayda may hayti in muqdisho lanka baha brinter halaawi oo kale brinterka in muqdisho lan qaada oo kale taasoo wakti badan iyo kharash badan qaadada jirtay haddana iska dayaan lanka xaruntis inuu lanka saana wala shay ka xalina ama inuu xaruntad marwaad shaanada wala isku hal weeladaasna lan xaliya
xarumo kala ku furan magaalada baydhabo may ku duwan tahay xarunta marwaad wallahi hadiya jaar kulli xarun badan ka jaran baydhabo een xarumahaasna waliba in iska jarana qaar dadkii un wal habarni eh am furan oo waliba waa una eedan ka faraxsanna in bulshadii una hasaarnay dadka una hasaarnay in iyo geeka iyoona bulshada wali kalaansho iyo an ka shaqeeyaan iska diyaantaas eedan ka faraxsan horta ganacsiga hadii la arsidiis waa tartan wal hadii lanka tartanayna sidayba dhanag ma wala daayan marka waliba iska diyaanay waliba ogolnaha in shaqadaana naga tartan ardayguna hasaarnay oonu wala barnay haadoy oonay la tartamo ama haadoy meel aray dad oonu horeey oonu um la tartamana marka ganacsi sidiisba tartan oo ku suubsanyi bulshadana waliba dan ka jartahaan in ganacsiga nagada tartan laakiin walaagi haddii nagada wal hal qof lay ka sow riyon kama raay yaasiin lan kole gordo ma marka ayin shaqada taasan nagane een meel aray walaagi tartan iyo nagadan unina hadiya jeer waliba iska dayaane oo fiiriyanaha een amana ni baradayaha ee tayo wala masuubiyaana tayadiyo iyo inuuna bulshada waliba ku xaqabtirna dhinaca waxyaabaha lan suubiyo een iyo qiimaha lan ka suubiyo lamada meel isku fiiriyaan waliba waa shaqadu noqobadaana tayadiye kow ee tan lamad qiimaha una ka suubiyana lamada shay isku waliba waa een meelaha tartanka lasku kula badiyo iyo meelaha wasee wala suubiyaas shaqada een iyanaga ta shaqo quality leh tayo leh iyanaga ta een price kan inuu sanagada price macquul ah oo dadka anfiijiyaan inuu sanagada marka hadda iyo jeer iska diyaanay muqdisho oo kale price kan uu fiirina muqdisho oo kale hadda meel ka suubiya shaygu qiimahaas la ka suubiya qiimahaas qiime eed walyar waliba waa ama dhow ama se lamid ah xitaa la arko inuu ka suubino iska diyaana soo bulshadii waa inay towna meel kale kombiyuutarada oo kale hadii programada iyo cilada gal mee ka suubiyaasan dadka een cilado shal ah cilado shale cilad oo dhinaca hardware-ka ah oo qalab qalab la bedelo ah iyo cilad oo dhinaca programka software-ka ah tusaalahaan hadda qofka computer ha ku halaaway ama shaashada ha ku jabtay ama raama ku halaaway ama haadiska ku halaaway kaas waliba waa price-ka shayga ku halaawsana gadade tusaalahaan shaashadii oo kale shaashada maybe wala dhaxay tahay een konton ilaa lixdan intan dhaxayto konton dollar ilaa lixdan dollar intan dhaxayto kale qofka shaashadii gadade unina may ka saacidaanahay inuunan kirna haddii uusan shaasho badan gadada xitaa free and kirano shaashadii gadada oo kale free and kirano haadiskii gadada oo kale haadiskii free program ka shwana hadii qofka program shiladiis dhawsan kooyo oo wala ku halawsan hardware ama qalab ku furoon baahan hayna oo say program program kaas waliba waa qiimo macquul ah soo biyana hadii say program kaas si natiijada lama soo qaadana salahan program kee waliba insha Allah operating system iyo non operating system hadii program ku isticmaalo non operating system usay tusaalahaan officekii oo kale waxyaabaha oo kale tiilits walalan kasta oo kale haddii safado qiimo macquul aan kasoo bixin ilaa saddex dollar shan dollar inta dhaxayd oo kale xajmiga programku safado kiirinta haddii programka operating system uu saayina ama window operating system kule balan kasay window haddii se program shay ay window een toban dollar aan ka hagaajiyana program shay oo lan wada saxow computerkii qofkii in shaqeeya waaysanay oo lan shaqaysiiyo oo walaashay kulli lan complete gareeyo toban dollar ku qaadana marka magaalada baydhowle ku furantaa xarunta marwaas mise gobolada kale ee dalka diirsi
run ahaantii horay wala injirtay maxadka qaybta maxadka iyo waliba ku furnayaha saddex meelood ama saddex degma oo ah buur hakaba oo kale maxadka ku furni diinsoor oo kale maxadka ku furni saas oo kale bakool wala ku furnaya xudur marka saddexdii qayboodba waliba iyadan saameeyey kolley duruufaha wadanka ku jira iyadan saameeyeen marka bulshadii maadaama goboladaas degmooyinkaas deganaayeen oo cilada badan waliba waha iyo lakulagumhayn saas daraadiye xarumooge masii jarna markun laakiin dhowr sana iyo ku furnayn xarumoogesay iyo unoo iska dayaana in lasii ballaariya barnaamijkii oo tacliinta lasii deersiiye goboladan oo sida baay iyo boqolba lasii deersiiye laakiin waliba saameeya duruufo wadanka ku jira ee saameeyeen ka dambeyntii bulshada koonfur galbeed gaar ahaan haan teknolojiyada xiisaan barashadii may farin ee lawadaagaas run ahaantii waliba la wadaagay suuna horeyba uuna halku dhegaan ahaay bulshada waliba fadaana inuun lan faa'iideyna kiisho haddaha korahay kiisho wiin kulli waliba waa inuun an faa'iideyna jiil kasta oo waliba waa hadda rooga inuunan faa'iideyno wal ka soo ha ziyaada oo dunida ha ka ziyaada inuunan faa'iideyna marka bulshada reer baydhabo ama reer bay iyo reer bakoolba ka daro waliba aan ka baaqay ha in maadaama geeka madimareedii waliba lankasa jaray lanka oo umiga eh umi meel ara jaray madimareedii lan walnan qoraana walnan akhriyaan maaha hadda laakiin lanka umiga ee waliba nagadayha lankii combyuteran kasaana shaqadan ka horeyta haddii ada shaqo codsata walanka horeey oo laka weydiiyomeeyey haddii shahaada haysatay ha combyuterka saasay ha kiigta markun marka maadaama technolojyada iyo nagati wal nolol maalmeedka qiib ku nagadan waliba aan ka baaqanay bulshada reer baydhabo in yow ku faa'iidaysadaan technolojyadii maxadka marwaasna had iyo jeer waliba diyaarin ayaha inuusa bulshada ku xaqabtira wal ka soo cusub oo ha ziyaada iyo wal ka soo yaan baahanyin oo dhinaca technolojyada ah haddii nagata barasho iyo haddii nagata farsamo iyo wal ka sii nagata waliba diyaarin aan inuu ku xaqabtirno eedeeda umahadsiiyey maamulaha macadka marwaasa ustaad cabdirasaaq iyo kaasaa ee warsan warmaay
waayahay dhugursadyaaleedkaasiaan damboy guud ahama barnaamijka kulan kursan oo idaacadda warsan siin ku kooyay cabdulahi nuur aadan jeceelow iyo simadirilisaayi barnaamijka waana hasaari waliba farsameeyey maxamuud yareentuuna barnaamijkan barnaamijka midda reedan ku kulmi doona nabadgelyo